waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba dadku markay isguursadaan dabinna ay wada joogaan waxaa midba ka soo ifbaxa dhaqankiisii runta ahaa iyo dabeecadihii uurka hooyadii uu kaga soo baxay ee uu eebba ku abuuray maalmihii xodxodada iyo hadal macaanka la soo dhaaf waayihii kala gabashada ee ku waliba ku dadaali jiray inuu xuntiisa qariyaa shiciirte nolosha quruxda badan xilligii la isu sawiri jiray la soo gudub waxay soo degeliyaan xilli kale oo kaa hore si walba uga duwan waxay is arkaan iyaga oo bartanka ugu jira xilli aan nasiina oggolayn oo si joogta a tacab adduunyo ugu baahan xilli labada qof midba kartida dhabta ah ee uu leeyahay ay soo dibadbaxdo markaas oo kale wax ugu wacanba sayga ayaa hor dareema goldaloolooyinka ay gabadhu leedahay ee ay reerka la soo gashay barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo sheegayna raggu markaa laba uun buu mid noqdaa nin degdega oo haddiiba fura iyo mid wixii qoonsimaada oo uu gabadha ku arko ugu dulqaata iskuna daya inuu waaniyo oo wax u sheego howlaha reerkana ku garab galo haddii ay dabeecad kurushahay oo ay ka dudo lama dudee waalidkeed iyo walaalaheed ayuu la kaashadaa marjo haddii ay tahayna dumarka isaga xiga ayuu kaalmo uga jiriyaa waxay u badan tahay dulqaadkaas in lama hadiyo oo da ama laba kolkay dhasho ay hagaagto musquluxna ay ka noqoto hortii wixii goldaroolo ahaa oo markay cusbayd lagu ogaaday labada ninka dulqaadka lihi haddii uu gabay yaqaan isaga ayuu maciinsan jiray waxay la ahayd hadduu hadalkii wax ka tari waayey dhaqanka aanu jeclaysan ee gabadha uu ku arkay inay maansadu wax ka beddeli karayso sidaa darteed baa waxaa suugaanta soomaalida daf ka ah gabayo canaan iyo waanaba isugu jira oo maansayahanadii hore dumarkii ay qabeen qaarkood ay u tiriyeen raggaas waxaa ka mid ahaa gabayo aan magaciisuna soo gaarin ha yeeshee wariyayaashu ay nagu soo simeen tix uu kula hadlay haweenay u dhexday sidaynu tixda ka garan doonno wuxuu gabyaagaasi aad u saluugsanaa waxqabadka afadiisa oo siduu ku eedaynaayo ka soo bixi weyday howlihii hoose ee ay reerka ugu qaybsanayd dabadeedna wuxuuna dareensiinayaa xusulduubka iyo dadaalkiisa faraha badani inay barkumataal yihiin marba hooyadii qoysku haddii ay dhinaceedii gabtay barbarkeediina uu bakeela qareen noqday wuxuu ku soo gebagabaynayaa dhagaha afadiisu inay jufan yihiin oo waxba aanay ka maqal isna uu waanadeedii ku daalay ilaa uu isula ekaaday haan hoosta ka daloosha nin biyo ku dhaaminaya wuxuu yidhi hawo duniyadeed waa intaad garabba haysaaye hal haddii aad leedahay labaad ku hindisootaaye hir markii aad gaadhaba mid buu kaa horbixiyaaye haddaad haalig iyo maalig tahay hagarla'aan xoogga aadhaadka duura iyo sidii haatufka u roorto asaan reerka hoos laga dhaqayn kaama howlbaxo eh haantaan gun loo tolin biyuu ku hakan maayaane ku haraade naag yahay intaan hoyday ku lahayn sida ninkaas waxaa badnaa rag furiinka ka maagi jiray oo yaraftii uu bixiyey dartiis haweenayda ugu mintidi jiray amaba ceeb iyo fudaydba uula ahaa arrintaana waxaynu tusaale uga dhigan karaynaa gabay caan noqday oo uu tiriyey maanseyahanadii hore nin ka mid ahaa oo allaha u naxariistee maxamuud cali beenaley la odhan jiray haweenay ayuu maxamuud jeer guursaday kolkaas buu kala kulmay dhaliilo siduu islahaa aan loogu adkaysan karinoo haddii uu ku ogaan lahaa aanu markeedii horeba ku galeen dhowr da-ood ayay u dhashay waase ka soo reyn weyday sida tixdiisa inooga muuqan doontana in badan ayuu waaniyey si walbana wax ugu sheegay rabbise ma soransiin maalintii dambe ayuu madaha is yidhi haddaad u gabaydo armay ka soo raysaayoo sida dhaamataa markaas buu u tiriyey tix aan qaboobayn oo dhaliilihii uga muuqday uu kaga cabanayo oo maxay ahaayeen marka hore inay tahay carruurtii ay iyadu dhashay ruux ay dayac ka dharagtayo wiilkeeda dadabka ah inay sinta saarto lagala samray marka labaad inay tahay labadii isaga dhashay oo waayeel ah qof afxumo ula taaganoo aan xurmo iyo daryeel toona u haynin marka saddexaad inay tahay ruux uu kala quustay wadaadada isaga soo tamadiya wax kalaba iska daaye inay weese u keento marka afraad isaga oo ay dhallinyara weheliso hadduu qoyska yimaado inay tahay ruux aan cidna u xilqabinoo aan lagu soo karin ardaa wanaagsan inay gogol ugu fidiso marka shanaad intii uu qabay weel culan caano ay ugu keentay inaanu weligeed ka guddoomin marka lixaadna inay tahay arraajo aan ogadeeda biyo iyo dhaashi toona ugu roonaan dan iyo daaradna aan muuqeeda ka lahayn wuxuu yidhi naag yahay wadnaha kuuma gelin waanadii hore ee weedhaan qalbiga kuugu riday warasku kaa qaadiye wacdigaan ku faray waadigaan wagar axaalayn haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye kaa waayay wiilkaaga ood sidata waa noole waayeel cira leh weer xun waa lagala waabtaaye kaa waayay inaad waalidkay waxu lillaysaaye wehel culimo kama maarmi karo aniga oo weyne kaa waayay waysada inaad weli u qaadaaye dhallinyaro waraanshayn haddaan waabka soo geliyo kaa waayay meel wacan inaad wagac u siisaay xigta weehad laga soo liso iyo welis dhanaankeeda kaa waayay weel culan inaad wax igu siisaay wejigaa la mayraa markay waabarkii tahaye ma wirwiro jidhkaan lagu wadayn weelka dhaashiga eh kaa waayay weligay inaan waana kuu bogo eh qofka dumara ee uu sidaa ugu gebiyey in cali beenaley gadaalkii ma furay jawaabtiisi waxay noqotay maye waa isku gaboobeen markaas baan dhab u gartay wixii ay u jeedeen ooryahooda ay isla keeni waayaan raggii ku odhan jiray adna ilmada iga dhammee aniguna dhashaan kaa dhammayn raggii isku waanin jiray nin iyo naagtii colna ma aha nabadna ma aha raggii ku maahmaahay dumar nin u fiirsaday kama ilmo dhalin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba ilmo